bismi illaahi raxmaan raxiim shirkeenna jaraa'id maanta wuxuu ku saabsan yahay dhacdadii ka dhacday muxuu ahaa tuulada beriire oo ka tirsan degmada owdhegle ee gobolka shabeellaha hoose runtii dhulkaas waa dhul ay ka arrimiso maamulka koonfur galbeed waxyaalaha ka dhacana waxaa waajib nagu ah inaan micnaha muxuu ahaa wax ka niraahno maalmahan labadii cisho lasoo dhaafay arrintan waxay dhacday bish maalintii jimco ahaa shan iyo labaatanka bishaani maalintii jimcaha iyo sabtidana waxay micnaha maamulka koonfur galbeed uu aada xoog ugu raadinayay siduu arrimahaasi wax badan ugu ogaan lahaa maamulka koonfur galbeed wuxuu aada ula socdaa in gobolka shabeellaha hoose uu ka bilaabmay maamul muxuu ahaa howlgal lagu sifeynayo nimanka cadowga ahaa al-shabaab howlgalkaasi howlgal muxuun ahaa si dhow aan ula soconay ayuu ahaa laakiin muxuu ahaa markii howlgal uu ka dhacayo meel waxaa imaanayso in dhibaatooyinna ay ka imaadaan marka waxaan rabnaa sida maamulka dowladda federaalka ah ee mas-uuliyiinteeda sarsare ay u go-aansadeen tacsidii ay u direen dadkii micnaha ay wax ku gaareen goobtaas berhire dadkaasi waxay ahaayeen dad oo beereley ah oo oo micnaha micnaha beertooda jooga waxaana micnaha howlgalkaasi haddii dhaqdhaqaaqiisa si gaar a ula socon lahayd maamulka koonfur galbeed ee dhibaatooyinka dhacda ma uusan dhacayn sidaa darteed kulley meesha waxaa ku dhintay dad shacab ah oo dadkaa shacabkuna ma aha inay ahaayeen dad oo hal hal meel ka soo jeeda waxay ahaayeen dadka shacabka deegaankaas ku noolaa ka mid ahaayeen oo qabaa'ilo badan oo soomaaliyeed ayay isugu jireen waxaan rabnaa markaa inaan shacabkaas dhammaantiis oga tacsideenno micnaha dhibaatadii meesha ku dhacday sababtoo ah suuragal ma noqoteen nimanka shabaabka ah ee nabaddiidka ah waxaa haddii ay dhibaato ku dhacdo ama la dilo waxay ahayd in ay sida caadadu u ahayd duurka ay la aadi jireen laakiin meydkani meyd lasoo qaaday oo la keenay magaalada muqdisho ayuu noqday baaritaano badan lagu sameeyey taasina micnaha ka maamulka koonfur galbeed ahaan waxaan leenahay maaragtay intii ku geeriyootay samad iibaa allah ka siiyo waxaan kaloo ka codsanaynaa dowladda federaalka ah iyo ciidamada ka howlgala arrimahaasi inay si dhow ula socodsiiyaan maamulka koonfur galbeed howlgallada ay ka fulinayaan gobolka shabeellaha hoose si aan gacan oga siino uga kala saarno meelaha nimanka nabaddiidka ah ay dagaalada ka wadaan ee la rabo in la tilmaamaysto iyo meelaha dadka beeraleyda ah ay micnaha ku nool yihiin in la kala ogaado marka anoo ku hadlay magaca maamulka koonfur galbeed waxaan micnaha tacsi u diraynaa dadkaasi eheladii meeshaas ito ay kaga dhinteen waxaan kaloo rabaa dowladda federaalka waxaan taageersan lahay go-aankii dowladda federaalka ee qaadatay ee ahaa inay u xilsaartay guddi xaqiiq raadin ah muddana u qabatay guddigaasi waxaan si dhow ina waxaan jecelnahay inaan si dhow ula shaqayno ayagana waxaan ka codsanaynaa in arrimaha baaritaanka ah qaybta annagana aan ka wadno inay nala wadaagaan dowladda federaalka aan ka codsanaynaa arrintaas ay wadaan oo baaritaankana waa taageersannahay sidaas lamid ah maamulka koonfur galbeed wuxuu u xilsaaray arrintaani guddi ka kooban muxuu ahaa maamulka koonfur galbeed golahiis wasiirada iyo muxuu ahaa maamulka golaha baarlamaanka insha allahu kariim wixii warbixinay noo soo gudbiyaan ayaan waxaan la wadaagi doonaa muxuu ahaa caalamka balse waxaan mar kastaba diyaar u nahay inaan gacan siino dowladda federaalka ah iyo dowladaha kale ee howlgallada ka wada maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo meel kastoo soomaaliya ka mid ah waxaan gacan ka siinaynaa la dagaalanka nimankaas nabaddiidka ah waa arrin naga go-an inaan gacan ka siino isla markaana si khasaaraha u yaraado oo shacabka aan wax loo yeelanin markasta waxaan ka codsanaynaa inay nala socodsiiyaan meelaha iyo goobaha howlgallada laga fulinayo si wada shaqaynta ay u toosto maadaama aagga uu ka tirsan yahay maamulka koonfur galbeed waxaan si dhow iyo si gaara oola shaqayn doonaa ciidamada howlgallada meesha ka wado kuwa federaal ka noqdaano ama kuwa kale ee ajnabiga walaalaha gacantana siinayo ha noqdaano annagana koonfur galbeed ahaan arrintaasi waa waa ka tacsiyeynayna insha allahu kariim waxaan leenahay waxaan rajaynaynaa ma aha oo keliya arrintaani dhacda koowaad dhacdooyin badan ayaa ka dhacay soomaaliya oo hore oo dhacay dhacdooyinkaas ayayna micnaha hore u dhacay inaysan sii soconin ayaan codsanaynaa marka magac maamulka koonfur galbeed anoo ku hadlayo waxaan leenahay diyaar waxaan u nahay sifaynta nimanka nabaddiidka ah ee al-shabaab ee gobolka shabeellaha hoose baay iyo bokool intaba federaalka inaan la kaashano ciidamada amisoomna aan la kaashano diyaara u nahay waxyeelada shacabkana inaan micnaha difaacno shacabka wixii dhibaatee ku imaanaya iyadana aan shacab waxba la gaarsiinin caruur aan waxba la gaarsiin iyadana waxaan u nahay diyaara u nahay taasna waxay ku imaan kartaa wada shaqaynta iyo fulinta hawsha in ay noqoto mid meel ka wada laga wada jahan qaado ciidamada howlaha fulinayo ee koonfur galbeed amisom iyo muxuu ahaa dowladda federaalka iyo iyo federaalka iyo koonfur galbeed labadaba inay ka warqabaan waxyaalaha dhacayo micnaha ayaan sidaa darteed waa maaragtay kuma farxayno runtii annaga dad maaragtay shacab ah in la waxyeeleeyo waxaana leenahay intii ka dhimatay sabadiiba allah ka siiyo wixii ka soo baxo natiijada dowladda federaalka ah ayaana noqon doono midda annaga aan taageeri doono annagoo la tashi la samayn doono arrimahaasna waxaan si gaar ah xiriirkooda ugu saarnay wasaaradda amniga iyo arrimaha gudaha ee maamulka koonfur galbeed inay si gaar oo si dhow oola socdaan go-aanada ka soo bixi doono arrintaas ku saabsan hawshaasi wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu